maxamed aadan koofi oo loo magacaabay taliyaha socdaalka iyo jinsiyadaha waa nin dhallinyaro oo leh wax yar oo aqoon ah waxaana uu macallin ka noqday xarumo waxbarasho oo ku yaala magaalada muqdisho sida dugsiga hoose dhexe iyo sare ee imaam shaafici oo uu ka dhigi jiray luqadda ingiliishka sannadkii laba kun iyo toddobadii sannadkaas laba kun iyo toddobadii ayuu ku biiray midoogii maxkamadaha islaamiga soomaaliyeed oo si hoose uula shaqaynayey xooggoodii muqaawamada ee dagaalka kula jiray ciidamadii ethoobiya iyo dowladdii kumeel gaarka wuxuuna mar afhayeen ka noqday midoogii maxkamadaha ee ka madax bannaanaa kuwii uu hogaaminayey sheekh cabduqaadir cali cumar oo taabacsanaa sheekh shariif sheekh axmed wuxuuna ka qayb qaatay dagaallo dhimasho dhaawac iyo barakac xooggan geystay qaarkoodna lagu qaaday madaxtooyada soomaaliya iyo ciidanka amisom warbaahinta waxaa ka hadli jiray koofi oo xilligaas sheeganayey maxkamadaha ka madax bannaan kuwa uu majaraha u hayay sheekh cabduqaadir cali cumar maxkamadahaas waxaa hormuud u ahaa sarkaal lagu magacaabo qoslaye oo hadda ka tirsan xarakada al-shabaab kadib munaasabad ka dhacday degmada dayniile ee gobolka banaadir ayaa waxaa shir jiraayid si wada jira warbaahinta ugu qabtay maxamed aadan koofi iyo sheekh mukhtaar roobow aw mansuur taas oo ay ku midoobayeen koofi ayaana markaas sitay qori a k forty seven ah waxaana dhinac ka fadhiyey sheekh abuumansuur iyagoona ay dagaalyahano taabacsan al-shabaab oo hubaysan ay gadaal ka taagnaayeen wuxuu sheegay in ururkoodii maxkamadaha ee ka madax bannaanaa kuwa uu hogaaminayay xilligaas sheekh cabduqaadir cali cumar ay ku biireen xarakada al-shabaab maamul ahaan dhaqaalo iyo ciidan ahaanba islamarkaana wixii ka dambeeyey xilligaasi uusan wax xil ah ka haynin al-shabaab laakiin uu yahay keliya sarkaal sare oo ka tirsan al-shabaab sida uu yidhi maxamed aadan koofi waa nin deggan oo aan hadal badnayn dadka wax ka yaqaano waxa ay sheegaan inuu isku dayo inuu curiyo suugaan ka hadlaysa dagaalada xilligii maxkamadaha iyo al-shabaab uu ka tirsanaa waxaa loogu yeeri jiray sheekh maxamed aadan koofi koofi ayaa isaga oo aan shaacin in uu ka baxay xarakada al-shabaab wuxuu ku biiray laba kun iyo tobankii dowladdii madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed kana mid noqday saraakiisha ilaalada madaxtooyada waxaana markaas kadib uu tababaro ciidan uu u aaday dalalka suudaan iyo yuganda kadibna waxaa loo magacaabay taliyihii nabad sugidda gobolka banaadir waxa uu noqday taliyaha nabad sugidda ee gobolka banaadir waxaana intii uu xilkaas hayay mas-uul ka ahaa tacadiye ka dhacay xabsiga nabad sugidda ee godka jilcow oo jirdilo kala duwan ay ugu geysteen isaga iyo ciidamo ka amar qaata dad maxaabiis ahaa lix iyo labaatankii oktoobar laba kun saddex iyo toban ayaa ciidamo kuwa dowladda federaalka ka tirsan oo in ka badan toban gaadiidka dagaalka ku hubaysan waxa uu ku soo weeraray maxamed aadan koofi xarunta shabakadda warbaahinta shabeelle ciidamadaas ayuuna amar ku siiyey in weriyaasha dhammaan ay ku soo raraan gaari shabaqla ah qalabka idaacaddana wax la baabi'iyo iyo kuwo ciidamadu ay rartaan laga dhigo waxaana weli shabeelle ka maqan qalab xilligaas laga qaatay iyo kuwo kale oo ciidamada maxamed aadan koofi uu horkacaya ay burburiyeen ayna ka mid yihiin hub idaacaddu ay u isticmaalaysay xaqiijinta ammaanka xarunta warbaahinta shabeelle iyo wariyaasha ka howlgala intaba koofi ayaa siddeed iyo tobankii agosto laba kun iyo afar iyo toban inta badan wariyaasha warbaahinta madaxa bannaan ee shabeelle oo laga soo dayn rabay xabsiga godka jilacow oo muddo saddex cishaa ay ku xidhnaayeen waxa uu kula teliyey in ay ka kala tagaan shaqada shabeelle kuna biiraan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka oo markaas uu ka ahaa taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir weliba isaga ciddii u diyaar ah uu ku gacan siinayo ku biirista nabad sugidda